waa mahadsan tahay walaal banka premier horta waxaa la aasaasay sanadkii laba kun iyo toban iyo afartii xilligaasi oo aanu mareykanka ka qaadanay bankiga dhexe ee soomaaliya bankiga waxaa albaabada loo furay bishii january ee sanadkii laba kun iyo toban iyo shan ilaa xilligaas ilaa haddana runtii aada iyo aad baa maaragtay aan suuq ugu jirnaa dadka soomaaliyeedna waa runtii aad bay noo soo dhaweeyeen waxaanu keenay adeegyo cusub oo bankiga premier uu keenay markii ugu horreysay taariikhda oo ay kaararka kamid yihiin lacagaha lagu bixiyo visa card iyo master card iyo adeegyo kale oo runtii fara badan aada iyo aad iyo aad baana dadku runtii bankiga maaragtay macaamiishu maalin maalinka dambe ay usoo kordhayaan ayaa dadku ugu soo biirayaan bankiga premier waan gartay marka bal adeegyada aad ku bilowdeen iyo ilaa maanta adeegyada aad bixisaan haddaad wax nooga sheegtid wala adeegyada aan bixino n adeegyada bangigii uu bixi lahaa oo casriga waxaa kamida uguna dambeeyey hadda adeega kaararka ee biga oo aanu heshiis la galnay dadka soomaalida ama cid kasta oo soomaaliya soo booqatana u awood siinaya inay maaragtay kaarkooda ku isticmaalaan itemyada premier bank oo ay lacag kala bixi karaan xisaabaadkooda dibadda ama yurub ama america ama carabta ama meel kale uga furnaa waxaa kaloo kamid ah adeegyada aan soo korinay oo sanadkii laba kun iyo shan iyo tobanka basadihiisii aanu bilownay adeega kaararka master card oo isagana markii ugu horreysay taariikhda aanu soomaaliya keenay kaasi oo ayaga kaararka aanu ku daabacno gudaha wadanka oo qof kasta uu qaadan karo oo soomaali ah oo dabcan shuruudaha iyo nidaamka bangiga maaragta soo buuxiya kadibna uu ku adeegsan karo ama inuu pin os wax ku iibsado ama a t m machine uu lacag kala baxo oo adduunka oo idin ama uu online xataa uu alaabka iibsado oo marka runtii aad iyo aad baa loogu dirsaday aad iyo aad baana runtii adeegyadaas ay dadku usoo dhaweeyeen adeegyada kale aanu keenay waxaa kamid ah adeega diaspora banking oo aynu rabno inaynu dadka soomaalida ee qurbaha ku nool aynu kusoo xirno wadankii ee wadankii umaalgashtaan ilaa hadda waxaynu adeegaas ka bilownay kenya sweden maraykanka iyo maaragtay ingiriiska u k oo aan wakiilo rasmiya oon la galna ay noo joogaan halkaana cid walba oo shuruudaha bangiga iyo waxyaalaha uu u baahan yahay fudhita akoonka loo sameynaayo adeeg kale premier bank uu soo koriye waxaa kamid ah adeega swiftiga oo soomaalida ay maaragtay runtii businesska dadka ah iyo dadka kaleba ay lacagahooda ugu dirsan karaan adduunka oo dhan loogana soo geli kara adduunka oo dhan waxaanu ku leenahay adduunka shabakad oo maaragtay correspondent bankis ah ama bangiyo wakiil inooga ah inay noo sameeyaan waxaan clearance la yidhaahdo oo lacagaha laisku dhaafsado marka adeegyada runtii kuwaas aada u muhiimsan kuwo kalena waana soo wadnaa wan garta waxaa kaloo kamid ah adeegyada saving accountka iyo kaarn accountka caadiga ah iyaguna meesha kama marna wan garta haddaan si gaar uga hadlo kaarkan caagaah ee loo adeegsanayo in lacag lagagala baxo mashiinada bangiga dadka dibadda ka yimid bangiyada kule wadamada dibadda waa la gartay dadka gudaha dalka jooga kaararka ma u daabacdaan oo ma siisaan awalaal kaararka aynu runtii anaga la macaamilahay waa laba nimo waa master card iyo visa card marka master card waanu daabacnaa kaararkooda oo dadka way u suuragelaysaa wadanka degan soomaaliya jooga in haddii shuruudaha ay soo buuxiyaan in kaarar loo sameeyo laakiin visa card iyaga heshiiska aanu kula jirna ilaa hadda waxa weeyaan in kaararkooda dadka sitaahi ay a t m yada bankiga premier ay lacag kala bixi karaan laakiin mustaqbalka dhow ayadana daabacaada inkaararka biisa kaar halkan lagu daabaco iyagana waa kusoo maraynaa haddii ilaahay idmo waan gartay ugu dambayntii waa caddayn uun qofka lacagta kala baxaya mashiinada bangigiinu waa qof horay ay lacag ugu taalay dabcan walaal anaga horta kaararka aynu daabacnay halkan soomaaliya lagu sameeyaayo waa debit kaaris weeyaan waa kaar ku xiran qofka akoonkiisii lacagta waa accesska u leeyahay ee ula bixi karayaa meel kastuu joogo oona lacagta akoonkiisa ku jirtay kaararka kale dibaddana dee qof waliba kaarka uu wato unbuu ku isticmaali karaya bangiga premier atmd waan gartay marka idinku credit ma bixisaan haddaan si kale u dhigo micnaheeda qof intuu ka dalbado bangigiina credit oo yidhaahdo waxaan u baahanahay credit in laysiiyo oo bangigaaga uu labaatan kun oo dollar for example ama toban kun ama lacagtu intii doonta ahaatee uu ogolaado ruuxaasi uu lacagtaa isticmaalo bisha dhammaadkeedana uu iska bixiyo taa bangigiina ma bixiya hadda walaal maya ilaa hadda anaga waxaynu bixinaa waa waa debit kaaris un weeyaan marka credit ma bixino